iyo hesqeel cutubka labaatan iyo siddeedaad oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow amiirka turos waxaad ku tidhaahdaa sayidka rabbiga wuxuu leeyahay qalbigaagu kor buu iisu qaaday oo waxaad tidhi anigu ilaah baan ahay oo badaha dhexdooda ayaan kursiga ilaah ku dul fadhiyaa laakiinse waxaad tahay bini aadmi oo ilaah ma tihid inkastoo aad qalbigaagii qalbigii ilaah oo kale ka dhigtay bal eeg adigu xataa daniyel waad ka sii xigmad badan tahay oo wax qarsoodi ah oo laga qarin karaana innaba ma jiraan xigmaddaada iyo waxgarashadaada ayaad maalkaada ku heshay oo qasnadahaagana waxaad ku buuxsatay dahab iyo lacag xigmaddaada badan iyo beecmajturkaaga ayaad maalkaada ku sii kordhisatay oo qalbigaaguna maalkaada aawadiis ayuu kor isula qaaday sidaas daraaddeed sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay qalbigaagii sidii qalbi ilaah oo kale ayaad ka dhigtay sidaas daraaddeed bal ogaw waxaan kugu soo kicin doonaa shisheeyaal oo ah kuwa cabsida leh ee qurumaha oo iyaguna waxay seeftooda ula soo bixi doonaan inay quruxda xigmaddaada ku qarribaan oo dhalaalkaagana way nijaasay doonaan yameeskay kugu ridi doonaan oo waxaad u dhiman doontaa sida dhimashadii kuwii badaha dhexdooda lagu laayay oo kale kan ku dilaya welima hortiisaad ka odhan doontaan aniga ilaah baan ahay inkastoo aad bani aadim tahay ilaa hase ma tihid adoo gacanta kan ku dilaya ku jira waxaad shisheeyaal gacantooda ugu dhiman doontaa sida dhimashadii buryaqabka waayo sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay aniga ayaa saas ku hadlay oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow boqorka turos baroor u qaad oo waxaad isaga ku tidhaahdaa sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay adigu waxaad ahayd dhammaystirkii kaamilnimada oo waxaa kaa buuxda xigmad quruxdaaduna kaamil bay ahayd waxaad joogi jirtay ceden oo ahayd beerti ilaah oo waxaad huwatay dhagax kasta oo qaali ah kuwaasoo ahaa sardiyos iyo tobasiyos iyo deman iyo berulos iyo onika iyo yesbid iyo safayr iyo sumuruud iyo mid birqaya oo dafafkaaga iyo bibilayaashaada shuqulkoodu wuu kula jiray maalintii laga abuuray waa lagu diyaariyey waxaad ahayd kerubkii subkanaa ee wax dabooli jiray oo aniga ayaa saas kaa dhigay si aad buurta quduuska ah ee ilaah u joogtid oo waxaad hor iyo dib ugu dhex socon jirtay dhagaxyo dab ah maalintii lagu abuuray iyo ilaa markii xaqdarro laga helay jidadkaagaad kaamil ku ahayd beecmashtarigaaga badan aawadiis waxaa dhexdaada lagaga buuxiyey dulmi waana dambaabtay oo sidaas daraaddeed ayaan adiga sidaas wax nijaas ah oo kale buurta ilaah kaaga xoodhay kerubkii wax dabooli jirayow waan ku halaagay oo dhagxaanta dabka ah dhexdooda waan kaa baabi'iyey qalbigaagu quruxdaadu kor iisula qaaday oo xigmaddaadina waxaad la qarribtay dhalaalkaaga dhulkaan kugu xoodhay oo boqoro hortood ayaan kugu dhigay si ay ku arkaan meelahayga quduuska ahaa waxaad ku nijaasaysay xumaantooyinkaagii badnaa iyo xaqdarradii beemashtirigaaga oo sidaas daraaddeed dhexdaadaan dab ka soo bixiyey oo isna wuu ku baabi'iyey oo dhulka korkiisa ayaan dambas kaaga dhigay iyadoo ay kuwa kuu jeeda oo dhammu indhaha kugu hayaan dadyowga dhexdooda kuwa kugu yaqaan oo dhammu adigay kula yaabi doonaan cabsi baad noqotay oo weligaana mar dambe ma aad jeli doontid oo haddana ereygii rabbiga ayaa ii yimid isagoo leh wiilka aadamow wejigaaga sidoon u jeedi oo iyada wax ka sii sheeg oo waxaad tidhaahdaa sidooney sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay bal eeg anigu col baan kugu ahaye oo waa laygu ka dhex ammaani doonaa oo markaan xukumo dhexdeeda ku sameeyo waxay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay oo dhexdeeda ayaan quduus ku ahaani doonaa belaayo iyo dhiig baan jidadkeeda ku soo dayn doonaa oo kuwa dhaawac ahna dhexdeeda lagu xukumi doonaa iyadoo seefu dhinac kastaaba kaaga taagan tahay oo markaas ay ogaan doonaan inaan anigu rabbiga ahay oo mar dambe ma ay jiri doonaan yamarug reer banu israa'iil mudda amase qodax iyaga xaanujisa oo ka mid ah kuwa hareerahooda ku wareegsan oo iyaga qursaday oo dhan oo waxay ogaan doonaan inaan anigu ahay sayidka rabbiga ah sayidka rabbiga ah wuxuu leeyahay markaan reer banu israa'iil ka soo ururiyo dad yowga ay ku kala dhex fiirsan yihiin oo aan dhexdooda quduus ku noqdo iyadoo ay qurumaha indhaha ku hayaan ayay dalkoodii aan addoonkaygii yacquub siiyey dhex deganaan doonaan oo halkaas ay ammaan ku dhex deganaan doonaan oo guryo bay dhisan doonaan oo beero canab ah bay beeran doonaan oo weliba ammaan bay ku deganaan doonaan markaan kuwa hareerahooda ku wareegsan oo iyagoo quursada oo dhan xukuma ku soo dejiyo oo markaas ay ogaan doonaan inaan anigu ahay rabbiga ilaahooda ah